ugu horeyn waxaan halkan kaga tacsiyeynaynaa khasaarihii kala gedisnaa ee ka dhacay weerarkii ay caasimada galmudug ee dhusmareeb ku soo qaadeen urur diimeedka sufo waxaana ay ciidamada qaranku wadeen maalmihii lasoo dhaafay howlgallo lagu baacsanayo haraadigii kooxda sufo ee ku soo duwashay caasimada galmudug ee dhusmareeb waxaana soo gebangabeeyey wejigii koowaad ee howlgalkii ka dhanka ahaay kooxdaasi waxaa sidoo kale bilaabanaya wejigii labaad oo ahaa ciribtirka iyo baacsiga haraadiga kooxda sufo oo la tuhunsan yahay in ay jiraan xubno ka tirsan kooxdaas oo ku dhuumaalaysanaya deegaanada galmudug iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka galgaduud tirsigoodu dad uu gaarayo ilaa soddon iyo shan soddon iyo lix wejiga koobaad lasoo saari doonaa insha allah in ay yihiin dadka koobaad la beegsanayo lagu raad joogo la raadinayo lagana qaban doono lagana hortegi doono waxyaabaha ay ku hayaan bulshada waxaa la farayaa dhammaan dadweynaha ku nool deegaanada galmudug dadkaas ay arki doonaan in ay soo sheegaan meel kastoo ay ku arkaan ama kula kulmaan sidoo kale ciidanka booliiska dowlad goboleedka galmudug ka howlgala waxay ka codsanayaan dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada boliis ciidamada booliiska dowlad goboleedyada deriska nala ah ama dowladda federaalka kuweeda jooga muqdisho iyo meelaha kaleba meel kastoo ay ku arkaan in gacan bira lagu qabto